أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa khamiis siddeed iyo labaatanka bisha dilxija kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyo weeraro ka dhacay magaalooyin dhaca koonfurta dalka soomaaliya golaha baarlamaanka dowladda xabashida itoobiya ayaa u yeedhay abiy axmed si ay wax uga weydiiyaan halka uu marayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee somalilan ay itoobiya ku siisay badda soomaaliya xiisad colaadeed oo u dhexaysa maamulada gaalaraacyada ah ee somalilan iyo s s c khaatimo ayaa ka taagan deegaanada dhaca waqooyiga dalka soomaaliya wilaayada jubbada dhexe ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada inay ahmiyad gaara siiyaan wax soo saarka beeraha maamul goboleedka shadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa mar kale eedeen kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya wilaayada baaya ayaa imtixaan lagu ogaanayo heerkooda waxbarasho ka qaaday ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmada boolofulaay in ka badan toban askariyo toobadkeenayaal ah ayaa isku soo dhiibay wilaayada jubbada hoose xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay duulaankii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka dhacay magaalooyin dhaca koonfurta dalka soomaaliya walaalkeen abuu xasaan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
dhigbaxa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kusii xoogeysanaya in badan oo ka mid a wilaayaadka haba ugu darnaato magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo lagu jira madaxyada saraakiisha ciidan maleeshiyaadka dharcadka kuwa hubeysan xildhibaanada wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale ee kooxda riddada soomaaliya saacad weliba daqiiqad weliba iyo xilli kasta waxaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka dhacaya howlgallo ay fulinayaan geesiyada islaamka ee u taagan hergelinta iyo ku dhaqanka shareecada raxmaanka howlgalkii ugu dambeeyey oo qarax ah waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada dayniile oo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir wuxuu ahaa howlgal u dhacay sidii mujaahidiintu ay u soo qorsheeyeen wuxuuna geestay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada inta lahuba waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacana waa afar kale oo isla murtadiin ah waxaa sidoo kale howlgalkaasi lagu gubay gaari cabdibilo ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka waxa loogu yeero militariga siday inoo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta shabeellada hoose waxay ka mid tahay wilaayaadka cadowga lagu dhiigbixiyey cashir aysan weligood tilmaami doonina loogu dhigay haddii ay baxaan iyo haddii kaleba waxaana shabeellada hoose ciidda laga hoosmariyey saraakiil caddaan ah kuwa kufaarta afrikaanta ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah waana mid ka mid a wilaayaadka lagu xanuunjiyey kufaarta kusoo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay weerar ka miinah oo lasoo qorsheeyey ayaa maleeshiyaad murtadiinna lagula eegtay tuulada balow oo dhacda deegaanka bariirre ee shabeellada hoose muddo kamiinka uu socday liiskuna adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan kadib maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sida ari libax galay oo kale hoodka ku firxaday waxaana halkaasi lagu dilay askari murtad ah afar kale oo murtadiinahana waa lagu dhaawacay baay waxaa ku sugan barbaarta islaamka waxaana maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay dagaallo iyo qaraxyo madaxa looga jaray cadowga allah kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusii xoogaysanayay fariisimaha cadowga howlgalkii ugu dambeeyey waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada diinsoor waxaana howlgalkan oo qarax ahaa mujaahidiintu ay ku dileen afar askari oo murtadiin ah warar soo baxay goor dhow ayaa tilmaamayay in mid ka mid a maleeshiyaadkii qaraxaasi ku dhaawacmay uu u dhintay dhaawacii soo gaaray isla baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qarax ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo kaasoo ay la beegsadeen maleeshiyaadka riddada dhaawaca waa laba askari oo murtadiinna howlgallada ciidamada mujaahidiinta ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusii xoogaysanayay qaar ka mid a wilaayaadka dalka iyadoona arrintan ay ku soo aaday xilli calaacal xoogan ay murtadiinta isdhaafsanayaan warbaahinta howlgalladan ayaana ah qayb ka mid ah howlgallada lagu dhiig bixinaya cadowga allaah ee kusoo duulay kudhaqanka shareecada islaamka jasaaka allahu khayran walaalka golaha baarlamaanka dowladda xabashida itoobiya ayaa u yeeray abey axmed si ay wax uga weydiiyaan halka uu marayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee somalilan ay itoobiya ku siisay badda soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame awusheyba wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa sheegaya in baarlamaanka xukuumadda xabashida itoobiya uu u yeeray abey axmed oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaasi si ay wax uga weydiiyaan heshiiskii uu horraantii sanadkan la galay murtad muuse biixi sida lagu sheegay war ka soo baxay guddoomiyaha golaha baarlamanka ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa aqbalay inuu hortago xildhibaanada uuna ka jawaabo su'aalaha laga weydiin doono is-afgaradkii uu maamulka riddada somalilan xabashida itoobiya ku siiyey qayb ka mid ah badda soomaaliya xildhibaanada khufaarta xabashida ayaa si aad ah u taageersan in la dhaqangeliyo isfahamkii dhex maray muuse biixi iyo abiy axmed wararka qaar ayaa sheegaya in baarlamanka xabashida uu meelmar ka dhigi doono heshiiskii xaaraanta ahaa ee itoobiya badda soomaaliya lagu siiyey si xukuumadda adisababa ay heshiiskaasi uga dhigto mid dhaqangal ah wadahadallo maalmo ka hor ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga oo u dhexeeyey dowladda kaafirada itoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu kala tegay mahadsanid awusheyba xiisid colaadeed oo u dhexaysa maamulada gaala raacyada ah ee somalilan iyo s c khaatumo ayaa ka taagan deegaanada dhaca waqooyiga dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa warkan inoo hayaa xiise siyaasadeed oo u dhexaysa maamulada iskugu yeera somalilan iyo s c khaatuma ayaa ka taagan deegaana ka tirsan gobolka sanaag ee dhaca waqooyi bari soomaaliya axmed karaasho horey usoo noqday madaxweyne ku-xigeenka kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda maamulka isku magacaabay s c khaatuma ayaa meel fagaaraha ka sheegay in magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka sanaag loo qaybin doono laba daan oo ay kala maamulaan s c khaatuma iyo somalilan ceergaabo gaalkacyo kale wey ceergaabo waa baraxley baraxley baynu u bixinaynaa daan baynu leenahay daan bay leeyihiin bara saabka joogaa meesha la yidhaaho maanta fiqiga dhowaan wuxuu calanka waxa laga taagi doonaa daanteed oo ay noqon doontaa magacaan u bixiyo waa baraxley waa labadaa daamood labadaa calan baa ka kala taagan wuxuu u malanayaa iyaala diyaar bay u yihiin maanta arrintan ayaa dhalaysay buuq iyo xiise siyaasadada u dhexaysa labada maamul waxaana hadalka murtad axmed karaash ka jawaabay mas-uul ka tirsan maamulka somalilan murtad cabdikariin miicaad oo ka tirsan golaha dawaaqiidda maamulka ashaadla dirirka somalilan ayaa sheegay in hadalka madaxweyne ku-xigeenka hore ee riddada jubbaland axmed karaash uu yahay mid riyo ah kana digaya waxyaabaha ka dhalan kara waxaan ka hadlayaa ninkii madaxweyne ku-xigeenka puntland ahaan jiray axmed karaash oo ayaa gobolka sanaag soo gaadhay dabeedna waxaan maqlayay shalay toole isagoo bise xalay bay ahayd isagoo ka hadlaya gobolka sanaag wuxuu ka sheekaynayay inay degmada ceergaabo sida gaalkacyo kale tahay oo ay tahay maaragtay baraxley iyo waxbuu ka sheekaynayey haddii se laga tegi waayo hadallada gafka ah ee nimanka mas-uuliyiinta ah ee reer s c ay ku hadlaan ama ay ku riyoodaan dadka xoqa iyo xumaanta ee ka sheekaynaya ceerigaabaa calan laga taagaya waa habeen iyo riyo nin kasta oo ku hamiyaya magaalada ceerigaabana inuu calan kale ka taagayo waan kaaga digaya bilihii u dambeeyey waxaa deegaanadaas laga dareemayey xiisad u dhexaysa labada maamul iyadana maleeshiyaadka labada dhinac deegaanadaas ka wadaan abaabul iyo hub uruursi aad buu u mahadsan yahay casaam wilaayada jubbada dhexe ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan dhulka wilaayada inay ahamiyad gaara siiyaan wax soo saarka beeraha ismaan axmed dhuubu ayaa warkan inoo hayaa jubbada dhexe waxa ay ka mid tahay goobaha lagu tiriyo wax soo saarka dalagyada la beerto maadaama uu allaah ku manaystay webiga jubba kaas oo mara guud ahaanba degmooyinka gobolka kulan dhowaan ay yeesheen golaha dhaqanka oo ay garwadan ka ahayd wilaayadaha ayaa lagu gorfeeyey ka faa'iidaysiga dhulbeereedka kaas oo ay dadka kaga bixi karaan baahiyaha iyadoo ay beeranayaan dalagga noocyadiisa kala duwan waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa guud ahaanba bulshada ku nool wilaayada faray inay u istaagaan tacbashada dhulbeereedka ayna garabku siin doonaan sidii ay bulshada ugu faa'iidaysan lahaayeen wax soo saarka gobolkeennan saaad ogtihiin waa gobol beeraha saalix oo ku habboon xilligii dowladdii hore ay jirtana dhulka ugu beeraha badnaa wey zarac ugu badan uu ka soo bixi jiray si guud marka waxaa rabnaa wax soo saarkii beeraha in la nooleeyo laga shaqeeya webigan weynee jubbaana dhex mara intaasoo kilomitiriyo gobolka u dhex safraa degmooyinka gobolka degmo uusan maraynin ma jirto soomaan salagluu soo maraa saakow maraa bu-aalow maraa jilibuu sii maraa gobolkao dhan uu dhex maraa marka afarta degmo waa inay ka faa'iidaysato dhulbeereedka iyada dadkeenna aan ka saarno abaarahan iyo culeyskaa maalin walba dhacaya iyo iyo cunto la-aantan inaan ummadeenna ka saarno biidni illahi tabaaraka watacaala hagaajinta jidadkaa ka mid ah waddooyinka in la hagaajiya magaalooyinka isku xira oo waxyaalaha loo baahan yahay inaan annagu istaagna oo aan ka shaqayno biidni illahi tabaaraka watacaala wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa ay leedahay maktab beero kaas oo inta badan ku dadaala wax soo saarka iyo ka faa'iidaysigaha dhulkan hodanka ku ah wax soo saarka iyadoona wilaayadu ay xoogga saari doonto sida ay xustay sidii looga faa'iidaysan lahaa biyaha webiga oo kusii dhammaanaya badda oo ay yartahay in laga faa'iidaysto aad buu u mahadsan yahay dhuubow maamul goboleedka shadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa mar kale eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warkan inoo hayaa waxaa cirka isku sii shareeray khilaafka xoogan ee u dhexeeya maamulka shaadala dirirka ah ee somalilan iyo kooxda ridada soomaaliya kaasoo ku aadan heshiiskii xaaraanta ahaa ee murti muuse bixi etoobiya ku siiyey badda soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha maamulka riddada somalilan ayaa eedan u jeediyey murse xasan gurguurta madaxa kooxda riddada waxa uu murtadkaani ku eedeeyey in xasan gurguurta keliya uu ka soo horjeedo inay iyagu bad bixiyaan taa beddelkeeda ayuu sheegay inuu doonayay inuu isagu etoobiya bad siiyo hadda wuxuu leeyahay afar meelood baan anugu siinayaa kaa somalilan yaana qaadan oo maxaa kan maxaa kan maxaa laga wariyey soo in la ogaada ma hadde wuxuu leeyahay hobyaan siinayaa wuxuu leeyahay kismaayaan siinayaa wuxuu leeyahay meeleelaayaan siinayaa hadalka murtadkan ayaa imaanaya iyadoo ay fashal ku soo dhammaadeen wadahadallo u socday etoobiya iyo kooxda riddada kadib markii etoobiya ay ka biyadiiday inay ka laabato heshiiska ay la gashay somalilan wuxuu sidoo kale hadalkan ku soo aadayaa xilli warbaahinta ay iska weerareen murtad muuse biixi iyo murtad gurguurte iyadoo somalilan ay sheegtay in kooxda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho aysan ka hor istaagi karin heshiiskii xaaraanta ahaa ay la galeen etoobiya mahadsanid marwan wilaayada baaya ayaa imtixaan lagu ogaanayo heerkooda waxbarasho ka qaaday ardayda madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buulofulaay sida warbixinta warkan mar kale inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ku dhowaad shan iyo toban madaraso oo lagu barto qur-aanka kariimka kuna taalla degmada buulo fullay ayaa laga qaaday imtixaanaadka madaarista laga qaada sanadkiiba laba mar kaasoo loogu talagalay in lagu ogaado heerka waxbarashada ardayda barata qur-aanka kariimka iyo qaabka ardayda qur-aanka ay u baranayaan una xifdinayaan wilaayada islaamiga ee bay gaar ahaan maktabka dacwada gaar ahaan qismigiisa jamciyatul qur-aanul kariim ee wilaayada islaamiga ee bay ayaa ku guulaystay in imtixaan ay ka qaada arday ku dhow toddoba boqol oo arday oo wax ka barata ku dhowaad shan iyo toban madaraso oo ku taalla degmada buulafullay laguna barta qur-aanka kariimka waxaana jiray jaa-isooyin iyo abaalmarino qaali ah oo la siinayay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadkii laga qaaday munaasabad lagu soo gebagabeynayay imtixaankan kana dhacday degmada buulafullay waxaa ka qayb galay culummoonu qabo waalidiin iyo marti sharaf kale culummadii munaasabadda ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh alwaalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim waxyaabaha loo baahanya waxaa ka mid ah macalimiinta iyo idaarada kulamo inay yeeshaan waxaa kaloo loo baahan yahay idaarada iyo waalidiintii macalmucalimiintii kulamo in la yeesho intaasoo dhan lagu gorfaynayo koox waliba kulantay wixii khuseeya dhammaanna waxay ku wada shubmayaan waalidkii ee caruurtii siday tarbiye fiican u heli lahaayeen ay wax u baran lahaayeen nabigeenna sal alla alay slam wuxuu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama meesha qur-aanka looga sheekaysanayo sakiina xasilooni baa kusoo degaysa raxma naxariis ilaahay baa kusoo degaysa raallahaansha ilaahay subxana wa tacala ayaa kusoo degaysa mid ka mid a guddiga imtixaanka qaaday ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka imtixaanka loo qaadayay ardayda ka faa'iidaysatay iyo macluumaad kale
jawaanibta oo markaas oo la tarkiisiyaayey oo xoogga la saarayna maxayna afar jaanib oo kale alxifdu tajwiidkii alqira'atu walkitaaba afartaas jaanib yelitarkiisiyaay dalabada may baxaayena macnaha guud ahaan cadad iyo may baxaayay todoba boqol sagaalun ishan arday iyo walku qaadni madaarista talido guud maybu ahaa toban iyo afar madaris oo kale yahaayeen ugu dambeyn mid ka mida waalidiinta oo munaasabada ka hadlay ayaa sidan yidhi dada waalidiin ay sida maneey alxamdulilaahi wadaadada u sheegaan alxamdulilah ciyaalka horta dugsuga iyo reera lama dhaxdood iniha ka fasaadna alxamdulilaahi macalin iyoonay iyo alxamdulilah waalidka isku wardhabin wax meeshka sharin tani waa qayb ka mida juhdiga wilaayada ay bixinayso iyadoona wilaayada xoogga saaraysa barashada qur-aanka kariimka islamarkaana si gaara gacanta ugu haysa madaarista lagu barta qur-aanka kariimka maadaama ardayda hadda qur-aanka baranaya ay yihiin jiilka mustaqbalka dalkan in ka badan toban askari oo toobad keenyaal ah ayaa isku soo dhiibay wilaayada jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa ka waramaya أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله toddobaadee kadib maleeshiyaadkii qasabka lagu keenay deegaanka buulo xaaji ee duleedka magaalada kismaayo ayaa bilaabay inay kala firxadaan waxaana inta badan maleeshiyaadkaas iyagoo toobadkeenyaala isku soo dhiibeen maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dhowaan munaasabad lagu soo bandhigayay laba iyo toban askari toobadkeenayaal oo kow iyo toban ka mid ay ka yimaadeen deegaanka buulo xaaji halka midka laba iyo tobanaadna uu ka yimid magaalada kismaayo waxaa lagu qabtay deegaan ka tirsan wilaayada iyadoo goobta ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose haddii aan soo qaadanno qaar ka mid ah toobadkeenayaashii lasoo bandhigay kow cabdi macalin mursal labo yuusuf maxamed salaad saddex salaad macalin xareed afar axmed saxane mahad shan cabdi buulle xasan lix maxamuud cabdulaahi ibraahim toddobo baashi maxamed cabdiraxmaan waxay askartan ka mid ahaayeen maleeshiyaadkii ku sugnaa deegaanka buulo xaaji markii towxiidka loo qabtay kadib ayaa waraysi gaara siiyeen idaacadda islaamiga andalus ugu horeen waxa ay ka sheekeen habdhaqanka maleeshiyaadkii ay ka soo tageen dhaqankoodu wuxuu ahaa horta horta diin ilaahi laisma fara oo khayr laisma fara shar mooyaan khayr waxaa laiskuma sheega markay saas ay taha ninka markuu ku caynaya oo caynaysaan diintadina waa inuu dhaha mooyaane waxa ay tan fiican kuma sheegay waxa ay sheegeen in si aadaa loo soo dhoweeyey islamarkaana shakhsi kasta oo ka tirsan toobadkeenayaashan labaiyo tobanka ahaa waxa uu watay qorigii uu kula dagaalamayay shareecada islaamka iyadoona mujaahidiintae u lacagayeen iyagoona ka hadlay soo dhoweynta loo sameeyey hadda waxaan la imida qori iyo qori aka iyo booshkiis ayaan la imida waan lacag baa la iga siiyey waa kaasoo lacagtayna waan qaatay waa kaa ma haddana waddanka ilaahi wuu ii furinyo waxay haystana ma laha caqabada oo si farxad leh aan ku noolahay markii meel barwaaqana waa iska joogaa maanta ilaahay u toobadkeen oo islaamkan usoo noqday insha allah si fiican liisoo dhaweeyey alxamdulilah kumaasan wax dhibaato ah wax kale maana arkin waxaan la imaaday qoriya farqasnoodood aadna waa nagu mahad celinaa si liisoo dhaweeyey waan lii lacageeyey alxamdulilah ilaa maas kale iska raaxaysanayaa ugu dambeyn laba iyo tobankan askar toobadkeenayaasha ay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ugu dambeyn baaqu diray maleeshiyaadka ay kaga soo tageen safka cadowga allah kulley intii iga dambaysay waxaan leeyahay ilaahay ha u tooba keenaano insha allah waxaan leeyahay ilaahay ha u tooba keenaano ee walaalaha muslimiinta isku soo dhiibaan aan leeyahay waxba liima helin qorigeyga maaragtaa qoriga boosh aka fodhisaban baan la yimid kulley qorigiina waa la ii lacageeyey nimanka la qaldayow ee waddadaas aad ku jirtaan wadda fiican ma ahane toobadu way furun tahaye ee toobada u kaalayaan leeyahay saxaabtay buulaha janna kaga soo tagay haasku kudbaha aan dhihi lahay saaxiibkayga marjisa ee roge haasku kutaba i siisay muslimiintaas iska soo dhiwanaa ayagoo halaal ah oo salaada oo toobadooda la aqbalayo inaad dhintaana fiican tani wixii ka dambeeyey baaqii waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuyunis waxaa isa soo tarayaa tirada askarta toobadkeenayaasha ee soo gaaraya deegaanada iyo degmooyinka wilaayada ee lagu maamulayo shareecada islaamka ugu dambeyntiina xildhibaan ka tirsan murtadiyiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay duulaankii ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed iyadoo siyaasiyiinta iyo madaxda murtadiinta ay quus ka muujinayaan jiritaanka nidaamkooda faasidka ah ee gaaladu ay ku beertay dhulkan muslimka ah ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay qayladhaanta xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kooxda ridada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in kooxdan uu majaraha u hayo xasan garguurte ay ku fashilantay dagaalkii ay ku iclaamisay mujaahidiinta ee ka dhanka ahaa deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka murtadkan oo si hadlaya ayaa sheegay inuu istaagay dagaalkaasi ashhaadala dirirka ah isagoona kooxda ridada ku tilmaamay mid aanan maslaxadeeda garanayn islamarkaana uu hagayo hal shaqsi sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ugu dambeyn sheegay in kooxda ridada ay ku socoto dhabbihii ay ku burburi lahayd marka wixii adduunka nala waday way guulaysteen laakiin wixii annaga aan wadnay ayaanan weli qabyo ah oo runtii keliya maahane macnihii rajo badan aysa hadda muuqanin waxaa ka mid ah inuu istaagay dagaalkii lagu hayay kooxaha argagixisada ah dowladda waxay tidhaahdaa meel la qabsado hore looga baxo ma jirto laakiin way jiraan meelo badan oo la qabsado hore looga baxaa jiro waa fact waxaan la inkiri karin waaye dagaalkii wuu istaagay haddeertan wuu joogsan yahay waxaa laba ah waxa ugu muhiimsan oo soomaalina meeshaan dhigay in siyaasaddan heshiis lagu ahayn heshiiskii siyaasaddana ma jiro dowladdii marka waxay iska noqotay dowlad ajandaheeda aan la garanaynin hal qofna oo hagayay noqotay dadkiina aan heshiis la ahayn oo slogankii ahaa ama shicaarkii ama alkudhigii ahaa soomaali heshiisa dunida heshiis la-ah inaysan jirin waa dhicid waaye dowladdan way dhacsan tahay macnihi hadalkan kasoo yeeray cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qayb ka noqonaya walaaca iyo catawga kasoo yeeraya madaxda murtadiinta kuwaas oo si weyn uga walaacsan halka uu masiirkooda ku dambeyn doono kadib bixitaanka ciidamada kufaarta ee duulaanka ku jooga dalkeena muddo ku dhow labaatan sano aad buu u mahadsan yahay cabdulqani warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballana inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu